bismillahi raxmaan raxiim haarun aada u mahadsan tahay horta sida guud ama sida waajidka waajibkaba ah guddiga doorashada madaxa bannaan ee doorashooyinka wuxuu diyaariyaa howlaha farsamada welina hadda howlihii farsamada waa ku jirnaa qaybaha aan hadda ka shaqeynana waxaa xoogeedu yahay meelihii codadka lagu bixin lahaa nabadgelyadooda sidii loo soo habin lahaa waxaan shaqo gaara had isla wadnaa guddiga amniga ee loo xulay doorashooyinka ka usii dedegi doono dowlad goboleedyada haddii ilaahay yidhaahdo si aan u hubsanno goobaha codbixinta ee la tegi kara ee nabadda ee codbixinta lagu soo sameyn karo waxaan kaloo aad iyadana uga shaqaynaa sidaan hay-adaha caalamiga uga heli lahayn inay noo fududeeyaan qalabkii diiwaangelinta lagu sameyn lahaa oo asna meel fiican noo maray waxaan kaloo aad uga shaqaynaa wacyigelintii oo miidiyada aan aad ugu dhiibnay inay dadka baraan doorasho waxay tahay qofka muxuu isu dooran muxuu doorasho u gelaayo xisbiyada maxay maxay muhim u yihiin maxaa xisbiyada loo sameeyaa xisbiyadu xaggay maraayaan arrimahaas oo dhan haweenku sidee in loo tixgeliya ay tahay adiga waxaan samaynaa wacyigelintaasna iyadana waa wadnaa shaqadeenna joogtada aheed waa wadnaa weli waddanka may ka suuro geli kartaa doorasho qof iyo cod ah waxaad ka hadashay diiwaangelinta yaa la diiwaangelinayaa halkee diiwaangelinta laga bilaabaya sida goorta horeed waxaan ilaahay ogolaan ma suura galaan bini aadanka waxaa looga baahanyaa waxa waaye inay dadaalaan inay wixii ay qaban karaan ay qabtaan wax badan oo doorasho lagu qaban karo annaka farsamo ahaan waa diyaarinay yaa la diiwaangelinaa dad soomaaliyeed oo meel degaana oo nabad ah ku nool ah la diiwaangelinaya meel allaala meeshii suuragal ah oo dadku ay ka codayn karaan dadka joogo aa la diiwaangelina tuulo kastoo soomaaliya ka mid ah laakiin waxaan waxaa bedeli doono inta dad la diiwaangelinayo iyo meesha ay joogaan waxaa bedeli doono sida uu noqdo kuraasta sidii loo qaybiyo markii kuraastaas la qaybiyo ah waxay noqonaysaa xaggee ugu dad badan oo kursigan dadkiisu degan yahay oo doorashada lagu qaban karaa dhowaan waxaa jiray guddi u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka oo ku saabsanaa in ay kasoo tala bixiyaan xeerarkii iyo nidaamkii doorasho ama loo soo xuli lahaa dadka matali doona somalilan iyo qodobo kale bal guddiga iyo idinka waxaad isaga mid tihiin ama ku kala duwan tihiin ama aad iska kaashanaysaan ka hadal marka ugu horeyso baarlamaanku wuxuu soo bandhigay oo madaxweynuhuna uu saxiixay sharcigii doorashada sharciga doorashada micnahiisa waxa waaye sharcigii doorasho lagu qaban lahaa micnaheeda kale waxa waaye muxuu ahay adimadii uu guddigu ku shaqayn lahaa waxaa guddi doorasho waxaa lagu qabtaa sharci guddiga doorashada sharcigaas waa inuu gacanta ku haystaa uu u madax bannaan yahay uu ku shaqeeyaa oo baarlamaankuna soo dhameeyey madaxweynehuna uu soo soo saxiixay oo ah sharciga doorashada lagu galaayo haddii ilaahay idmo laakiin waxaa daba socotay sharcigu waa sharci guud oo la jaan qaadahaya nolosha guud ee soomaaliya laakiin waxaa jira duruufo gaar ah oo sharcigaas ku jira oon hadda la jaan qaadi karin wacyiga xaaladda aan ku sugannahay aan la jaan qaadi karin oo ay ka mid tahay sharcigu sharcigu wuxuu sheegaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inay codayso inuu cod iyo qof iyo cod inuu yahay in doorashada xisbiyo siyaasadeed lagu galaya arrimahaas oo dhan uu sheegaa haddana arrimahaas waxaa soo xadidaya muxuu ahay hadda xaaladda lagu jiro oo oo aan qaban karin dastuurka oo dastuurkana khilaafsan haddii la yidhaha wax dastuurka khilaafan ha lagu shaqeeyana hadda wax macquula ma aha oo laguma shaqeyn karo marka waa inuu baarlamaanka resolution ka soo saaraa suu yidhaahdaa waktigan xaadirka oo hadda la joogo waxaa loo shaqaynaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan si howshii doorashadiina ay kusii socoto dowladnimadiina ay kusii socoto constitutionkiina aan waxba loo dhibin oo resolutionkaas lagu hoos gambado baarlamaanka labadiisa aqal marka waxay soo saareen guddi isku dhaf ah oo labada aqal ay iskula jiraan oo toddoba iyo toban qof ah waxayna ka hadli doonaan ka munaaqashoon doonaan ayna resolution ka soo saari doonaan haddii ilaahay idmo aqalka sare siday doorashadiisu noqonaysaa somalilan siday doorashadeeda noqonaysaa banaadir sidee laga yeelayaa haweenka maadaama nidaamka doorasho hadda sharciga doorashada ku jira ee ah horeeyo qaado codka aysan u sahlanaan doonin jaanisna ay siin doonin haweenka inay doorashadaas ku tartamaan way ku tartami karaan laakiin inay soo baxaana jaaniskooda aad u yareena sidee ayadana laga yeela oo haweenkii loo siiyaa fursad ay doorashada uga qayb galaan kuna soo baxaan sidee kuraastan hadda four point fiveka ku fadhisa oo qabaa'ilku ay qaybsadeen ee aan ku imaanin xisbiyo siyaasadeed ayadoon baalansigii la duminaynin sidee loo qaybiyaa kuraastii haddana oo maadaama sharcigu uu leeyahay muxuu ahaa deegaan deegaan deegaan doorashadii kursigaas ka timidaa iskale sida oo tilekoobna aysan jirin oo maanta la dhehaynin degmadaas intaasoo kuraasay leedahay sidee loo xaliyaa sidee ilka ku nabadgalaan xeegana loo xagtaa waayo oo weli waxaan ku jirnaa wixii ku meel gaarka ah oo aan tallaabo tallaabada ku qaadeen oo kusii soconayn guddigaas isku dhafka ah resolutionka ay ka soo saaraan aa guddigu ku shaqayn doona uu sugaa haddii ilaahay